kulanti wacan oo wanaagsan idilhantiin badhagaystayaal ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo hiiraan ay kaga hadlayso xiritaanka xawaaladaha soomaalida ee gobolka minnesota iyo sida arrintaasi bulshada soomaalida ay u saamaysay barnaamijkan ayaan dhegaystayaal waxaan idinkugu soo gudbin doonaa waraysiyo kala gedisan oo aan la yeelanay qaar ka mida mas-uuliyiinta xawaaladaha ee gobolka minnesota ka shaqeeya iyo weliba qaar ka mida dadka soomaalida ee ku dhaqan gobolka oo iyaguna ka cabanaya arrintaasi waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan xiritaanka xawaaladaha ee gobolka minnesota ma saameeyey gobolada kale ee waddanka maraykanka mise hawsha weli waa ay wadaan xawaaladaha halkaasi ka jira waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin iyo waraysiyo arrintaasi ku saabsan ugu horrayn dhegaystayaaalan ku bilaabo maanta oo jimcaha soddonka disembar waxa ay ku beegnayd xilligii frankan limbanki uu qabtay xawaaladaha soomaalida inuu ku joojinayo guud ahaan adeegyada uu sameeyo islamarkaasina uu xirayo xisaabaadkooda haddaba arrintaasi waxa ay sababtay inay guud ahaan xirmaan xawaaladaha soomaalida ee gobolka ka shaqaynayay islamarkaasina aysan jirin wax lacaga oo maanta gobolkani ka baxayay oo ay dirayeen dadka soomaalida ah haddaba waxaan ugu horrayn arrintaasi ka waraystay cabdiraxmaan macalin xaashi oo agaasimaha guud ee xawaalada hodan global qaybteeda waddanka maraykanka waxaana cabdiraxmaan aan weydiiyey in ay maanta xireen guud ahaan xafiisyadii ay ku lahaayeen gobolka wallahi annaga mar kasta annaga go-aankeenu ama shaqadeenu waa inaan ummadda u adeegno oo aan isku dayno wax walba awoodna ummadda inaan u adeegno oo aan u howlgelino aan dad u howlgelino shaqaale u howlgelino laakiinse xaqiiqada jirtaa waxay tahay danta ayaa waxay dadkii biday ka shaqaynaya gobolkan inay shaqadii wadi waayaan sababo la xiriira bangiyo la-aan ama accountis la-aan annaga kastamarkeena waa jecelnahay waan isku dayaynaa wax walba aan awoodno oo tabarteena ah hawshaas inaan wadno mustaqbalka laakiin xadda xilligan lagu jiro ilaa iyo xal laga helaayo oo ma jirto wax bangiga oo xawlaadu ku haystaan cabdiraxmaan idinka guud ahaan hadda xafiisyadii waddankan maraykanka aad ku lahaydeen ma xiran yihiin mise waa ay shaqaynayaan oo lacagihii dadku idiin keenay waa diraysaan
wax xafiis ah oo minnesota ka howlgalaya ma jiro ama hodan global ha ahaato ama xawilaadaha kale dhammaantood ha ahaato ma jiro qolo bangi fiican ama bangi ku haysata ay lacagta ku waargarayn karto waa dib weyn oo macnaha ummadda dhan soo wada watahay mana hayno waxa qolo ka howlgashay maantay cariga minnesota dhammaan dhinac kasta xawlaad kasta minnesota markaad leedahay waxaan u fahmay xarumaha kale ee aad ku lahaydeen waddankan maraykanka goboladiisa kala duwan waa ay shaqaynayaan waa shaqaynayaan maantay laakiin dhibku waa badan yahay waxaana u badan tahay inuu ku faafo meelo kale addiintan aan xal laga helin laga helin sidaa ogtahay dadaalo badan baa jira oo lagu jiro oo lala hadlay madaxda gobolka kuwa laga soo doorto iyo kuwan gobolkan jooga sida gobanarka iyo sanadka dhammaan waxa waaye waxay ballan qaadeen inay hawshaan caawinayaan waxaa jira oo kale dad badan oo soomaali activistayaal ah oo arrintan ku jira oo dadaal weyn ka geystay shaqaalaha ama madaxda xawilaadaha dhammaantood oo isku duuban ayaguna hawl weyn ayay ka geysteen sidii arrintaas ummadda soomaaliyeed lastabarka oo ah oo maanta welfarka keliya ay ku nool yihiin ay usii socon lahayd dadka maanta idiin yimid ee doonayay inay lacagaha u diraan qaraabadoodii iyo asxaabtoodii gudaha soomaaliya ku sugan maxaad u sheegteen markii xarumihiina ay yimaadeen wallahi annaga macaamiisheena waa ku wargelinay waqti hore aan usii sheegnay in ay xaaladda meeshay marayso maalin kasta update baan siinaynay markii ay maanta yimaadeen anigu hooyaday iyo walaalahay baan lacag ugu diraa soomaaliya lamid baan u ahay waa iska sii hor mariyey ayagana sidaas oo kale aan u sheegay macaamiisheeda dhammaan macaamiisha soomaalida oo lacagaha u dira waa dad qiimo badan waa dad aan ognahay hawsha ay wadaan oo welfareka walaalahooda maqan iyo qaraabada maqan iyo ummadda soomaaliyeed maqan waxaan u sheegnay sidaa uga xunnahay tashiilaadkaas aan maanta u awoodi weynay inay hirgasho ama lacagahaas ama aan diri jirnay oo aan maanta aan awoodi weynay inaan wadno sababo la xiriira farsamo anagoo bangi hayd waan u sheegnay dadaalkaan ku jirno nala jirta waa garta dareenkooda muxuu noqda marka markii arrintaasi aad ku wargeliseen
wallaahi dadku dareenkoodu gidi isku mid buu ahaa ma jiro qof ku farxaya arrintaas qof walba aad buu uga xumaaday dadku qaar waa ducaynayeen qaar waxay leeyihin aan dagaalano arrintaan aan ka dagaalano dhammaan waxa weeye noocyada kala duwan oo human being ugu reacti gareeyo si situationka dadka badan oo kale iyadoo la wada og yahay haddii arrintaani sii socoto ama dhibkaani sii siyaado inay sababayso oo ay sababi doonto dad badan oo maanta nool inay macluul weyn soo wajahdo ama dhimasho soo wajahdo cabdiraxmaan bangigan waxa uu ahaa kii ugu dambeeyey ee idinka digniinta idi siiyey inuu joojinayo shaqadiina horey bangiyo dhowra oo wadankan maraykanka ku yaala ayaa idinku soo wargeliyey ama go-aan idinka qaatay inaysan marnaba idinla shaqaynayn oo shaqadiina sidaas isaga joojiyay marka ma la odhan karaa idinku waad jiifateen oo horey ayaa laydinkaga rabay inaad dadaal samaysaan aada hawshiina kusii wadi kartaan wallaahi eh, halkaas markii laga eego eh, waa sax waa kugu raacsanahay eh, fikraddaas Eh, dhibku waa soo jiray maalinba laakiinse maalin wuu kasii cusla Eh, u s bankigaa soo waxaa soo bilaabay wells fargo u s bankiga ku-xigay t c f baa ku-xigay Eh, waa iska soo daba socota hawshaan meel kasta hadda maantay eh, haddaan la fiirin wixii tegay oo waxa maanta jooga la fiiriyo oo waxa dadku ku dhaqmaan macnaha sidii wixii dhacay looga hortegi lahaa inaysan mar labaad soo laaban oo ummadda soomaaliyeed iyo madaxda xawlaadaha dadka leh dadka shaqeeya u wada yaallo waxa waaye wixii shalay dhacay oo dibkii soo socday haddii aan laga hortegin oo laga lashor istaagin oo aan laga hadlin oo dadka shucuurtooda muujin xaqiiqadii intaan ku kasii cuslaanayaa hadda maanta waxaa jira gobollo laga shaqaynayo chicago ohio atlanta laakiin waxaa xaqiiqa ah in maraykan uu isku dhaqan yahay eh, bangiyadu isfiirsanayaan haddii ma joojiyo hadda eh, franklin banki markuu joojiyey intii kale oo dhan minnesota maanta ma jiro banki kuu furaya xawaalaad ama business nooca m s b la money service business account kuu furaya lama arko gidigood markaa dhaha didba intaa kusoo qaata telefoonku waa desaya marka eh, aniga waxaan ku talin lahaa eh, tii hore inaan dib loogu laaban laakiinse laga fiirsado eh, dhaqanka dambe maanta ummadda soomaaliyeed wax weyn baa horyaal qof kasta oo soomaaliya waa ogyahay maanta arrintan meesha ay marayso Eh, shirkad kasta waa ogtahay qof kastoo madaxa waa ogyahay in meel la iska wada istaago laga wada istaago waa jiraan dhib soomaaliya ka socda iyo ashkaas eh, dib u soo jiida shacabkan laakiinse shaksi ama labo haddaan laga hadlin oo dhibkaas aan la dhihin ummadda ma yeelayno in laba qof intaasoo kun milyan loo baarish gareeyo Eh, waxa uu dhibkan wuxuu noqonayaa mid saameeya maraykanka oo dhan waa tahay kaasi waxau ahaa cabdiraxmaan macalin xaashi oo ka tirsan xawaalada hodan global qaybteeda waddanka maraykanka oo qadka telefoonka iigu warramayay sidoo kale dhegaystayaal waxaan maanta booqday qaybo ka mid ah xarumaha xawaaladuhu ay ku leeyihiin gobolka minnesota halkaasi oo aysan jirin wax shaqaa oo ka socotay maanta dadkana ay ku wargeliyeen mas-uuliyiinta halkaasi ku sugnayd ee xawaaladaha ka tirsanaa in aysan jirin wax shaqaa oo ay u qabanayaan islamarkaasina dadku ay lacagihii guryahooda kula laabteen waxaana la hadlay qaar ka mida wakiilada xawaaladaha ee xarumahaasi ku sugnaa cabdi xuseen waxa uu ka tirsan yahay xawaalada qaran express waxaana ugu horreyn uu ii sharaxaya balqaabka ay u joojiyeen shaqadii ay hayeen Eh, bismillahi raxmaan raxiim waxaa weeye dadkii xawalaadlaha- xawalaadda ka diri jirnay ee macaabiishaha runtii aad bay arrinta uga xun yihiin maantana waxaan u sheegaynay inay xawaladdii ay ku ekeyd xalay oo ahayd macnaha labaatan iyo sideedii shalay labaatan iyo sideedii bisha sideedda habeenimo marka dadkiina arrintaas aad bay uga xumaadeen waana ka murugaysnay runtii halkee bay lacagta u diri jireen dadka kuu imaan jiray ee lacagta gudaha soomaaliya u diri jiray Eh, dadka intooda inta badan waxaa loo diray soomaaliya loo diriyey iyo goobaha kale ee loo soo qaxay sida qaxootiyada iyo kenya iyo etoobiya iyo soomaaliya inta waa loo- waa u diri jirnay macaabiisha xoogeeduna halkaas ayay u badnaayeen lacagaha meesha loo diro dadkii macaamiisha ahaa ee maanta kuu yimid ee doonaya inay lacagaha qaraabadoodii iyo saaxiibadoodii gudaha soomaaliya ku sugnaa u diraan markii aad u sheegtay inaadan wax lacaga ka qabanayn muxuu noqda dareenkooda Eh, runtii dareenkooda dareen aan la soo koobi karin buu runta ahaa sababtay tahay dee bishii waa dhammaatay waan ognahay waa xilligii wax la diri jiray ahayd dadkuna xilligaan oo kale kan xagga wax loo diriyay ee dir- ee lacagta sugaya iyo kan halkan wax ka diray intaba waa xilli lagu xisaabtamay ahaan jirta marka xilligaan marka waxaad moodaa inuu yahay xilli aad u sii adag iyadoo dee aan ognahay durufaha waddanka naga ka jiro sida baahidii abaarihii colaadihii wax walba ay sidooda u taagan yihiin haddana la yidhi dee wixii yaraa bannaanka ka heliyaan baa laga xiray la yidhin waa iska garan kartaa marka arrintaa dareenkaas marka runtii dareen aan la soo koobin karin baa ka muuqanaya dadkii goobta macnaha igu imaanayay maanta xujada haatan aa qabtaan qaran ahaan intee bay leegtahay inaad shaqadiinni dib u bilowdaan Eh, niyo hadda wadahadalla iyo howlaha hadda socdo maamulka sarena hadda weliyeedii iyo dhammaan xowlayaashin isu tagaan waa isu tageen eh, wadahadallaana socdo meelo badanna inay haddii aad baa runtii in loo gacmogacmeeya la doonaya marka arrintaas rajaan ka qabnaa laakiin ka maamul ahaan hadda waxaa nagu wargeliyey inuu shaqada ku ekayd xalay sideedda habeenimo sidoo kaleeto waxaan la kulmay mid ka mida xarumaha xawaaladaha ee xilligaasi iyagoo ay dadku ku sugnaayeen si ay lacagta u diraan hase ahaatee isagoo u sheegay inuusan wax lacaga ka qaban walaal magacaaga iyo xawaaladda aad adigu wakiilka u tahay Ah, waxaan wakiilka ahee xawaalada bakaal eh, magacayga waa ibraahim Ah, markaan maanta koley wax lacag aan dirayna ma jiraan Eh, maxaa yeelay lacagta haddii macnaha kastamka aan ka qabanno meel aan ku dirnay leesa ma hayno marka sidaas daraaddeed eh, waan joojinay waxaan dirna ma hayno marka meel lagu dirna lacagihina lama hayo marka sidaasaan u joojin ilaa imise ay- qof ayaa kuu timid oo maanta lacag sida doonaya inay diraan adna aad ku wargelisay inaadan wax lacaga ka qabanaynin ilaa adiga dhowr ruuxa ii timaaday dad badanaa yimid oo doonaya marka reerahooda inay lacag u dirsadaan marka sidaas daraaddeed marka lacagta kama qaadin maxaa yeelay meel aan ugu diro ma hayo leel bangi ma laha meel lacagihii dadka loogu marsiiye ma laha marka sidaas daraaddeed wallaahi ayagoo aad iyo aad ugu niyad jab- eh, niyad xun ayay iga laabanayaan mar kastoo ii imaadaan maanta aan dhahay lacag ma diri karo meelaan maray ma hayo dareenkoodu muxuu noqday markii aad tiri waxa lacaga idinkama qabanayo oo aad tiri guryihiinna kula laabta lacagtii ay doonayeen inay u diraan qaraabadooda iyo asxaabtooda gudaha soomaaliya marka dareenkooda wallaahi waa dareemi kartaa nin la dhahay hooyada ayaa xanuunsan ama hooyada biilka uma dirin kartid oo macnaha daawada kaniinada ay ku gadan laheed iyo wax noocaas oo kaleto la dhahay ee, la dhahay mu- waxba uma diri kartid lees dareenkooda waa- waa dareemi kartaa marka ayada ah inuu aad iyo aad marka ayadu dareens- u- macnaha ay ugu xumaayeen arrintan ayada ah ee hadda macnaha dowladda ay tiraahday ma bangigaas macnaha lacag uma hayna xawaaladaha xawaaladuhu waxay ahaayeen dariiqa dadka soomaalida ah ay ugu gudbin jireen dhaqaalaha ay u dirayeen qaraabadooda iyo asxaabtooda ku sugan gudaha soomaaliya maanta ma jirin wax xawaalada oo minnesota ka shaqaynayay sida ay ii sheegeen saraakiisha xawaaladaha ee aan la hadlay arrintaasi waxaa walaac xoogan ka muujiyey dadka soomaalida ee ku dhaqan gobolka minnesota kuwaasi oo ka cabanaya saamaynta ay arrintani ku yeelan karto asalaamu calaykum maanta markii aan imid eh, xarunta waxaa laii sheegay inaan wax lacaga la diraynin oo la joojiyey lacagihii la dirayay soomaaliya loo dirayay dadka masaakiinta lagu caawinayay marka dowladda sharafta leh ee maraykanka waxaan ka codsanaynaa in ay noo furaan inaan dadkayaga gaajasana abaaraha iyo dagaalku r- naafeeyey aan wax u dirano boqolka doolar ee waalidka u dirinin yaa kaa maqan oo gudaha soomaaliya jira oo aad doonaysa inaad lacag u dirtid adigu waxaa iga maqan hooyada iyo aabbaha iyo de wixii la dhashoo dhan baa iga maqan saamayn intee leeg ayay ku yeelan kartaa een, joojinta laga joojiyey ama aad weysay meel aad ugu dirto lacagtii aad u diri jirtay ee biilka ahayd waxa ay keenaysaa inay baaba'aan oo dhintaanba dee abaarba ka daran tani waxay ku noolaayeen boqolka doolaren u dirno marka dee haddii ay waayaan waa meeshay ka baxayaanba aad baad u mahadsan tahay dareenkayga waxa weeye maanta een, anoo ka mid ah shacabka een, xoogsada oo maaragtay een, muwaadiniinta amerika ayaan waxa weeye lacagihii aan diri jirnay waalidka aan u diri jirnay maadaama ay xooggeenna ay yihiin ah, xoog xooggooda aan nahay ayaan lacagihii aan diri jirnay ayaa la joojiyey marka naxdintaas ayaa maanta noogu weyneyd midna qabsata Een, waxaan maraykan u nimid inaan dadkii u xoojinno oo maaragtay xooggooda ayaan nahay waalid buweeye iyo walaalo marka sidaas daraaddeed ayaad aad baan u xumo maanta u qoomomoonay howshaas marka laga yimaado minnesota haddaba arintani ma saamaysa dhegaystayaal gobollada kale ee waddanka maraykanka ay ku dhaqan yihiin soomaalidu haddaba gobolka arizona waxa uu ka mid yahay gobollada ay ku nool yihiin dadka soomaalida ah halkaasi waxaa ku sugan cabdiraxmaan deeriye nuur oo ah madaxa hiiraan online ee waddanka maraykanka waxaana uu maanta booqday qaybo ka mid ah xarumaha xawaaladaha oo xilligaasi ay shaqo ka socotay waxaana uu ii sharaxayaa balqaabka ay maanta xawaaladaha gobolkaasi ka jira shaqadaasi u wadeen maxamed waanaad u mahadsan tahay Eh, saakay waxaa dhacday laba amuurood oo ku saabsan in xawaaradaha soomaalida ee gobolkan ku yaal gaar ahaan magaalada phoenix qayb ka mid a la xidhay qayb ka midana ay weli shaqaynayaan waxaan la kulmay milkiilaha xawaalada tawakal express mudane maxamed saxardiid oo ah xawaaladaha shaqaynaya qayb ka mid ah marka saxardiid wuxuu igu warbixiyey in ay xiriir gooni ah la leeyihiin bangi ku yaala gobolkan lacagahoodana ay si toos ah ugu gudbin doonaan wadanka iyo dubay Eh, dadku macaamiishuna lacagihii weli siday kusii diri doonaan hadallada saxardiidna waxaa ka mid ah sida tan waa run ahaantii aad bay waxaa nagu yeeratay saameyn saa ula socotidba ah, wadanka soomaaliya hadda waxaa ka jira abaaro xun ah, dhibaato badan dad masaakiin baa lacagaha loo diri jiray ah, aad baan uga xunnahay wuula badanna waa jiraa arrintaas saameyn xunna waa nagu qta- meel walba ee soomaalida joogto khaasatan ah, stateka minnesota laakiin anigu arizona arrintaas ah, sa- waqtigan xadarka nama saameyn waa tahay een, idinka haddii laydin fiiriyo xawaaladaha een, gobolkan arizona ka jira gaar ahaan tawakal express maanta oo xawaaladihii gobolka minnesota albaabada la isugu dhuftay shaqadoodana istaagtay waad furantiin maxaad kaga gedisantihiin xawaaladahaasi een, xiriirkii bangiga franklban uu jaray Ah, run ahaantii ah, sidaa ula socotidba istiidadan maraykanku waa sharci kala duwan sharci walbaba ah, xawlad walbaba sharcigeeda gaarka ayay leedahay taas waxaa noo suurta gashay ah, madaxda shirkadda sare iyo xafiiskeenna dadaal badan aan sameynay oo xagga inaan bangi aan la soo shaqeyn jirnay ah, last five year ugu dambeysay shaqadiisa sidii hore noogu sii wado shaqadaasoo aan ah, toos ugu gudbino dubai aanana hoos tegin xowlaada farankila bangi ee minneapolis
waxaa jira xiriir toos oo la leedihiin banki ku yaala gobolkan arizona ee aada lacagihiina ku gudubsan kartaan ilaa iyo dubai haa waa waxaa jira bangi aan toos ula xiriirno oo macaamiisha nala ah ilaa iyo muddo last shantii sano ugu dambeysay bangigaasaan ilaa dubai toos ugu dirnaa Ah, aniga khaasatan haddaan nahay state of arizona waa ka madax banaanahay ah, arrimaha hadda ka socda minneapolis laakiin dhibteeda iyo saameynteeda leedahay ah, jaalida arizona welwel dhib ayayna ku haysaa habeen iyo maalin dadku waana soo wacaan ee arrintaasi ka walwalayaan waxaan u sheegaynaa jaaliyadda arizona ugu bashaarana inay servicekii iyo shaqada aan hore ugu haynay aan shaqadeen beeshan aan kasii wadi doono lacagooda insha allah aan gaarsii doono ah, dadka heladooda
waa tahay inta arrintan ay bilaabatay ee, soomaalida xawaaladaheeda gobolka minnesota wax xiriira midinla soo sameeya bankigan gobolkan arizona
Ah, may ah, nalama soo sabeen oo arrintaas oo runtii laba arrin oo kala duwan bangidan saa loo soconto waa shakhsiyaad baa kale leh Ah, qolooyinkaana xiriir wanaagsan baa naga dhexeeya Ah, inkastoo dee sharcigii iyo qo- qolooyinka lacagaha ee ee stateka iyo heel federaalba ay sanad walba noo imaadaan oyna fiiriyaan Ah, itixaankaas markaan ku baasano bangiga u gudbinaa sida oo hawsheena u u aragnay inay legitimate yahay oo hab sharciyan aan u shaqeyno Ma- marka s- ilaa hadirtaan wax dhinta- dhankaas nagama haysto waa tahay een, had- hadda saan ognahay saxardeed waxaa jirta haddii buuqan ama xawaaladahan ay arrintan sii fagaato een, bangiga franklin bank oo ah xiriirkii ugu dambeeyay xawaaladaha gobolka minnesota waxa uu sheegay in cabsi xagga dowladda ama sharci darro ah lacaga loogu gudbiyo een, dhinaca soomaaliya ay dhibaato kaga imaan karto ma laga yaaba arrintaas adinka inay idin saameyso oo sidaasoo kale adinkana idinku dhacdo
Ah, runtii anagu ah, sharciga runtii qofku qof walba oo meesha imaanaya oo lacag diraya hadday noqoto ah, boqol dollar hadday noqoto labaatan dollar sharcigiisa iyo dukumentigii ayaana korgareynaa mast kastamarkeena wuxuu u badanya dad aan wada naqaano oo kastamarku waxaa sharciga qofka waa inaad taqaanid ah, wuxuu yahay meeshuu lacagta u diraayo marka kastamarkeena runtii arrintaas wax dhibaato ah noogama imaaneyso saan rajeynana insha allah
waa tahay een, mudane saxadiid waxaa jira arrin kale oo ku saabsan in dowladda maraykanka iyo khaasatan weliba een, hay-adaha een, qusaysa lacagahan aan la ogeyn lacagta halkan laga diro cidda ay ku dhacayso oo sababta ah waad garanaysaan qofkii halkan ka dire laakiin lama garanayo qofkii xagga loo dira arrintaas ayada maxaad ka leedahay Ah, taas runtii waxaan waxba kama jiraan ah, dadka lacagta loo dirayo ah, waxay leeyihiin aidiga leeyihiin xawaalaaday saaran yihiin example haddaan kusiiya xawaalada tawakal qofkii ah, loo diro ah, jooga magaalada ah, soomaaliya magaalo ka mid ah qofku wuxuu leeyahay id u sameeyaan shirkadda tawakal oo magaciisii iyo meeshu degan yahay, wax walbaba oo recording qofkii oo markaas aan sharciga haysana waa waa qof inuu la imaado damiino oo yaqaano magaciisa inuu sax yahay iyo qofka soo diray marka arrintaas ah, waxaan leenahay runtii ah, welwel weyn badan shirkadda kuma hayso oo hab sharciga iyo lacagaha inta uga baxan xaggana loo siiyaa dadka shacabka waa tahay kaasi wuxuu ahaa madaxa xawaalada tawakal express ee gobolka arizona maxamed cabdiqaadir saxadiid sidoo kale waxaa jira xawaalado dhowr ah oo ay ka mid tahay dahabshiil iyo xawaalado kale ay ka mid yihiin qaran oo la xiriira branjiyo halkan ugu yaalay xarumahooda waaweynaa kadib markii la xiray xarumahooda waaweynaa ee ku yaalay gobolka minnesota saaka ayagana albaabada la isugu dhuftay sidoo kalenta waxaa jira dadweyne isugu soo baxay suuqa soomaalida ay ku leedahay magaalada phoenix gaar ahaan saaka ka war dhowrayay in xawaaladaha soomaalida albaabada la isugu dhuftay dhammaantood hase yeeshee maysan dhicin oo waxaa jira xawaalado yar oo badbaaday sida uu saxafiid inoo sheego kaleeto ka mid tahay xawaalada tawakal waxaa kaloo jira weli xawaalado kale oo albaabada la isugu dhuftay oo xarumahooda ugu waaweynaa ee gobolka minnesota ay la quus qaatay marka qaar ka mid a dadweynihii soomaalida ahaa ee saaka isugu yimid halkaas oo ra'yigooda ka hadlaya waxay yidhaahdeen sida tan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa su-aal wanaagsan magacaygu waa mustafa maxamuud xaaji afbalaar Een, runtii waan maqalnay in xawaaladaha la xiraayo gordhow Een, xawaaladahaaseeto dhibaato weyn bay keeni kartaa haddii arrinkaaseeto uu noqdo arrin meel mara Een, dadka lacagta loo diraa sideedoo kale kismaayaan u diraa waxaan u diraa meelo badan oo soomaaliya ka mid ah hadday noqoto Een, lacagta haddii la joojiyo dadka loo diraayo waa dad aanan shaqaysan dowlad meeshii kama jirto sida aan ognahay ko iyo labaatankii sana ee ugu dambeeyey wax shaqo u abuuray dadkaasayto hadda ku tiirsan ama u baahan maalin walba lacagtaas bil walba in ayan in in loo diro dad ma haystaan shaqo wax shaqo u abuurayna male marka consequencega ka imaan karaa dhibaatada ka imaan kartaa waa dhibaato baaxad leh weliba kuma sii jirto xilliga kan oo dalku abaar ba-an ay naafeysay oo dadku haddu ay hiilin sameynayaan oo ay kasoo kabanayaan marka anigu waxaan qabaa arinta ka imaan karta arin sadar ama ama cod lagu soo koobi kara ma aha adigu lacag miyaad diri jirtay soomaaliya aad u diri jirtay yes dabcan waa diri jiray waana dira actually lacagtaasay dadka loo diraayo hadday ka maarmaan actually maba ay maba maba loo diri laheenba haddii lacagahaas aad dirta adiga ay gaari waayaan maxaad is leedahay dadkaas way ku dhici karaan dadka way caddahay actually laba lagu daray labo inay jawaabtu ay tahay afar waa caddahay tan waa sidii oo kale dadkaas oo aanan shaqo haysan dowlad shaqaa oo abuurtana aanan meesha ka jirin hay-ado iyo wax ay ku tiirsan yihiin oo markaa gacanta ku hayaan haddaynan jirin dadkii u diri jirayna lacagaha haddii laga hor istaago arintaas waa arin keliya soomaalida soomaaliya ama dadkii loo diri jiray koobaysa ma ahe waxay camimeysaa qaaradda oo dhan actual africa oo dhanba waa tahay haddii lacagtan adiga aad dirayso ama aad diri jirtay iyo gaari weyso ama xawaaladaha la xiro maxaa adiga aad samayn doontaa maxay rajadaadu tahay
ma noqonayso horta hore maalintii ugu dambeysay ee adduunka mar wax walbaba waxay leeyihiin dhib waa imaadaa laakiin waxaan aaminsanahay in laga gudbi doono sidii looga gudbaba laakiin anigu hadda midda iyo horta walla ii muuqataa waxay tahay haddii arrinkaas aan sida hadda loo sheegayo hadduu u dhaqan galo in dhibaatada ka imaan kartaa ay tahay dhibaato aada baaxad weyn haddee aniguna kamanaaslabas baan maqli jiray oo dee wixii markaa imaadon bayn wax baynu wax ku qaybsanaynaa waa tahay mustafa aad aad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah shacabkii wax ka tirsan jiray xawaaladaha gobolka arizona gaar ahaan magaalada phoenix haatan weli waxaan ku dhex jirnaa dadweynihii shacabka ahaa ee lacagaha dirsan jiray qaar ka mid a xawaaladaha maanta way shaqaynayaan qaar ka midana ma shaqaynayaan haa magacayga waa aadan cali owdeer waxaana deganahay magaalada phoenix ee arizona waxaan ahay aabbo shan cayaala leh oo lacag u dira oogana dira xaawilaada tawakal waxaan arrintatan xaawilaadaha hadda la joojiyey aad bay noo saameynaysaa aniga weliba saameyn zaa'id ayay igu yeelanaysaa ummadda soomaaliyeed oo dhanna saameyn bay ku yeelanaysaa iyadoo waddanka iyaga abaaro iyo colaad iyo dhibaatooyin ay ka jiraan haddii ay noogu darsanto midatan inta meesha qura aan dadka iyaga iyo carruurtayada ka qoodin jirin xawlaadaha weeye waayo bangi dhexe ma laha soomaaliya marka dee aad bay noo saameynaysaa arrinta maba laha meel kale oon u mariyo meesha qura aan u marin jirin xawlaadda weeye xawlaaladda haddii la joojiyo waxaa weeyaan dee dhib noo soo kordhaya carruurtaydana biilaan baa ku dhacday intaas ayaan dhegaystayaal ku soo afmeerayaa barnaamijkii hiiraan ku talagalay xiritaanka xawaaladaha soomaalida ee waddanka maraykanka gaar ahaana minnesota iyo saamaynta ay arrintaasi ku yeelatay bulshada soomaalida ee ku dhaqan waddanka maraykanka gaar ahaana minnesoto barnaamijka waxaa isku soo dibariday cabdiraxmaan deeriye nuur anigoo maxamed faarax tulyaaniyana halkan ayaan idinkala socodsiinaya intaan barnaamij caynkan oo kaleetaa ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo